sidan aad u jeedaanba maanta hawshan maxayo waad aragtaan marka waxaan la hadlayaa dadweynaha gaadiidkan dadka ku ganacsada oo leh ayaan la hadlayaa waxaan leenahay badan baa baabuurta la kala calaamadiyo in maaragtay loo loo kala qaybiyo waddooyinka oo ay si nidaamsan u maraan waxaan ugadan leenahay si wax sugan loo helo ammaanku qayb ka yahay dadka dadweynaha raacaya laftirkoodu waxa ay raacayaan ay noqdaan wax laga warqabo waxa leh iyo meesha ay ka shaqeeyaan iyo sida ay u shaqeeyaan waxaan leenahay raggii wiilayaalka ahaa oo nagala shaqaynayay oo aan isla fahanay sida shaqada loo qabanay oo uga mahad celinaynaa amnigay qayb ka tahay shaqadaanu waxa la yidhaahdo ilaalinta dadka gaadiidka le bay qayb ka tahay nidaamka iyo waddooyinka ay qayb ka tahay waxyaabo badan oo isugu jirta waxaanu maanta bilownay oo wadnaa shaqo ah in haddaan la kulmaayo deegaanka iyo gaadiidka iyo waddooyinka maadaama waayahan lagu hawlanaa waddooyin gaalkacay laga sameeyey in la kala siiyo gaadiidka in la kala siiyo gaadiidka kuna shaqeeyo dadkana loogu adeego si hawsha saas ahaanu ku jirnaa in la barto gaariga qaadaya shacabka qaadaya oo qaadaya haddaan la kulmayo dadka u adeegaya waddada uu ku adeegayayna loo tilmaamo qofkii raacayayna uu barto sidaas waa wax wanaagsan weeye gaarigan lagu garanayaa inuu shaqeeyo inuu beel yahay u shaqeeyo ummadda gaalkacyo degan ka shaqeeyo waddooyinka gaalkacyood haddaan la kulmahayo ka diiwaangeshan yahay dowladda hoose iyo maamulka puntland inuu ka diiwaangeshan yahay sidaasaa lagu aqoonsanaya calaamadda saasay ka turjumaysaa gaari kastoo calaamaddaa wataana wuxuu gaariid u yahay gobolka gaalkacyo waxaanu howlgal ballaaran ku samaynaynaa gaadiidka dadweynaha degmada gaalkacyo dhibaato badan baa ka jidhay gaadiidku ma lahayn calaamad lagu garto ma lahayn waddo loo yaqaan uu ka shaqeeyo sidaa aawadeed mushkilad fara badan baa ka jidhay saaka waxaan bilownay howlgalkii ugu horreeyey allana waan ugu gureeyey labada qol oo ka hadlaya waxaa weeye gaadiidka calaamaddaa leh waxa uu muujinayaa inuu yahay gaadiid casri lana uu yahay waddada uu ku qoraya iyo meesha uu ka shaqaynaya gaadiidka calaamadda aan lahayn ma aha gaadiid dadweyne ciidanka waxaan farayaa inay soo xarayaan gaadiidka noocaas oo calaamadda aan lahayn noocuu doona ha ahaado kuxiga waa bielka waxa kuxiga waa bajaajka gaadiid dadweyne oo aan calaamad lahayn gaalkacyo kama shaqaynaya ha iskaroga ahaato ama booyad ha ahaado cid walba ha ku talagasho xilliga la soo gaaro cid aan ka diiwaan gashanayn oo milkiilaha lambarkiisa aan lahayn oo aan darawalka la aqoon oo meesha ku shaqeeya aan la aqoon suuragal noqon mayso inuu gaalkacyo ka shaqeeyo oo uu ka ahaado gaadiid dadweynaha u adeega waxaan rajaynayaa insha allah inaynu awaamiirtaas la qaadan doonno siday tahayna loo fulin doono